أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurat الracdi casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo koowaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi walow hadii walow ana qur'aanan walow haddii ana qur'aanan qur'aan suyirat lagu socodsiin lahaa bihi isaga aljibaalu buuraha lagu socodsiin lahaa ow amase quicad lagu jeexi lahaa bihi isaga alardu dhulka lagu jeexi lahaa ow amase kullima lagu warami lahaa bihi isaga lagula warami lahaa almowtaa kuwa dhintay lagula hadli lahaa lakaana haada alqur'aan qur-aankaanu ahaan lahaa bal ee lilaahi alla unbuu u sugnaaday alamru arrinka jamiican xaal uu yahay dhammaantiis afalam yey-as aladiina afalam yey-as miyaynan ogaanin aladiina kuwii aamanuu rumeeyey kuwii rumeeyey miyaynan ogaanin an low yashaau llaahu anhu shaniye anhu shaniye low yashaau llaahu alla hadduu dooni lahaa lahada nnaasa hadduu dooni lahaa hidaayata annaasi dadka hanuunintooda lahada nnaasa waa hanuunin lahaa alle dadka jamiican xaal ay yihiin dhammaantood walaa yazaalu ladiina walaa yazaalu ka tegi maayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey ka zuuli maayaan tusiibuhum inay asiibaysay ku dhacayso bimaa sanacuu bisababi saniicihim samayntooda iyo ay sameeyeen darteed inay ku asiibayso qaaricatun mid garaacayso quluubtooda musiibo quluubtooda garaacayso ow amase taxullu inaad degaysid anta adiga nebiyow qariiban meel u dhow min daarihim degmadooda u dhow inaad degaysid ka zuuli maayaan yacnii inay asiibayso wixii ay sameeyeen darteed qaaricatun mid garaacayso quluubtooda ow amase taxullu inaad degaysid anta adiga nebiyow qariiban meel dhow min daarihim degmadooda u dhow aada degaysid xataa intii ya-tiya uu ka imaanayo wacdullaahi ilaahay ballantiisa in allaha alle laa yukhlifu ma ka baxayo oo ma khilaafayo almiicaada ballamada ballamada ilaahay subxaanahu watacaala ku ka baxaya ma aha oo siday tahayba u fulinaa ballamadii aayaddan culummada waxay leeyihiin sababu nusuulka aayaddan waxay u badan yihiin waxay kusoo degtay reer maka markii nebiga sala allahu calayhi wasalam quraysh dacwadii uu dhex uu muujistay dacwadiisa oo uu dacwadii bannaanka keenay oo uu towxiidkii markaa uu ugu yeeray ayay waxay yidhaahdeen waxaad yeeshaa magaaladan maka cariiriyay nagu tahay meel walba buuraha ka xigaan buurahan meesha ka baabi'iyo ka qaad si magaaladan loo fakiyo si magaaladan loo fakiyo oo aan marka fitaax iyo aan u helno meel furan dhulkana jeex oo webiyaalo iyo ilo ka jeex si aan beeraha ugu waraabsanno oo aan markaa webiyaal iyo ilo dhulka nooga jeex dhulkan lama degaanka ahan deganayo yacni aan biyaha aan lahayne waxyaabahaas markayay u sheegeen marka haddii aada marka rabbiga aada noo sheegaysid keligii caabud aada leedahay ee haddii uu ku soo diray ay dhab tahay waxaa hakuu sameeya markaasaan ku raacaynaa oon ku rumaynaynaa markaas baa marka aayaddan soo degtay oo allah wuxuu leeyahay qur-aan hadda ka hor soo degay oo waxaas lagu sameeyey haddii uu jiri lahay qur-aankaana ahaa lahay marka alla wuxuu leeyahay walow ana qur'aanan walow haddii ana qur'aanan qur'aan suyirat lagu socodsiin lahaa bihi bilqur'aani qur-aanka lagu socodsiin lahaa aljibaalu buuraha qur-aan buuraha lagu socodsiiyo hadduu jiri lahaa ow amase quicad lagu jeexo bihi isaga alardu dhulka lagu jeexo webiyaal iyo ilo looga jeexo ow amase kullima lagula hadlo bihi isaga almowtaa kuwa dhintay lagula hadlo haddii uu ahaan lahaa lakaana hada alqur'aan qur-aankaanu ahaan lahaa marka jawaabta waa isku khilaafeen lowda jawaabteeda waxaa loo badan yahay sidaas in lagu qadaro haddii qur-aan buuraha socodsiinayo dhulka jeexayo kuwa dhintay lagula hadlaayo hadduu jiri lahaa oo ilaahay hadda ka hor soo deji lahay kanaa noqon lahaa qur-aankan lakaana hada alqur-aan qaar waxay leeyihiin marka jawaabtu waxay tahay lama aamanuu iyagu soo ma dalbanin mucjizo haddii qur-aan buuraha lagu socodsiiyo dhulka lagu jeexo me kuwa dhintay lagula hadlo hadduu qur-aan sidaa uu ahaan lahaa lama aamanuu maba aysan rumeeyeenba ayaga kuwaan sidan ku dhahayo xataa haddii qur-aan inta laguu keeno inta ay dalbadeen lagu sameeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kuuu ku yeelo qur-aankaa marka la akhriyo uu ku yeelo oo ay iyaguna indhaha ka qaadaan oo ay arkaan lama aamanuu ma rumay lahayn ama lakafaruu bihi waaba ku kufri lahaayeen ayb waa taqdiir labaad taqdiir saddexaad ayaa jiro waxay leeyihiin taqdiim iyo ta'khiir baa ku jiro oo macnuhu wuxuu ka dhigan yahay low fucila haadaa biqur'aanin kan lasoo sheegay saddexdan shay haddii qur-aan lagu samayn lahaa waxaan ujeeda taqdiim iyo ta'khiir baa ku jiro macnuhu wuxuu yahay wlow ana qur'aana suyirat bihi اljibaalu ow quطicat bihi اlardu ow kullima bihi اlmowtaa lakafaruu biraxmaani allah raxmaankay ku kufri lahaayeen oo taqdiimka marka xagow ka imaana wahum aayaddii tan ka horeysay wahum yakfuruuna biraxmaani soo kuma jirin wahum yakfuruuna biraxmaanidaas ayaa qariina marka saas in la dhahaa ka fiican inta taqdiim iyo taakhiir la dhihi lahaa waayo haddii wahum yakfuruuna biraxmaan taas ayaa jawaabtii low ah haddii la dhihi lahaa low in jawaabteedu kasoo hormarto shardigu inuu jawaabtiisa kasoo hormarana waa la isku khilaafsan yahay marka in la yidhaha jawaabtu wahum yakfuruuna biraxmaanidaas waa tahay laakiin jawaabtu waa muqadar bacda low ayaana la qadaraa macnuhuna wuxuu noqonayaa walow ana qur'aana suyirat bihi اljibaalu ow quطicat bihi اlardu ow kullima bihi اlmowtaa lakafaruu biraxmaan intaas haddii la hor keeni lahaa allah raxmaanka waa ku kufri lahaayeen ayb marka mujaahid iyo ibnu cabaas ayaana laga wariyey tafsiir sidaas oo kale ah marka wahum yakfuruunada waa daliil iyadu maahan hadda waxa oo jawaabta u noqonayo lowda saddexdaas taqdiir baa ku jirta lama aamanuu lakafaruu biraxmaani ama in la yidhaha lakaana hada alqur'aan qur-aan sidaas haddii ilaahay soo dejin lahaa hadda ka hor kana u mudan oo u mudnaan lahaayo lakaana hada alqur'aan bal ee lilaahi alla unbuu u sugnaaday alamru arrinka jamiican xaal uu yahay dhammaantiis arrinoo dhan ilaahay unbay u sugnaatay isagaa gacanta ku hayo sidou doonana ugu tasarufaayo sidou doonana yeelayo ay fii haadihi alashyaa ashyaadan aada sheegteen allah iskale oo gacanta ku hayo in shaaa facala hadduu doono ilaahay waa samaynayaa wa in shaaa lam yafcal haddii uu doonana ma samaynayo ilaahay afalam yey-asi aladiina aamanuu afalam yey-as miyaynan ogaanin aladiina kuwii aamanuu rumeeyey miyaynan ogaanin an low yashaau llaahu anhu shaniye low yashaa allahu allah hadduu dooni lahaa hidaayata alkhalqi jamiican dadkoo dhan hanuunintooda hadduu dooni lahaa lahada naasa dadka waaba hanuunin lahaa jamiican dhammaantood xaaliyihi marka xarafkan afalam yay-as ee meeshan ku jira laba macnaa lagu macneeya afalam yaclam wayatabayan miyuusan miyaynan ogaanin oo u caddaanin shaahidkiisana marka abyaad badan oo carabta ficilkan marka ay u isticmaalayeen yay-as bimacnaa yaclam yaa jiraan aqulu lahum bishicbi id yasiruunanii alam tay-asuu ani bna farisi zahdani alam tay-asuu miyaydnan ogaanin anii aniga ibnu farisi zahdami inaan ahay qoladaa fariskoodii inaan ahay miyaa inankiisii miyaadnan iyo ogeyn meeshaas marka iyo abyaad kaleba waa loo soo qaataa yay-as bimacnaa yaclam afalam yaclam miyaynan ogaanin afalam yatabayan lahum miyownan u caddaanin intaba waa la dhihi karaa macnaha labaad in laga dhigo ya-isa calaa baabiha baabkeeda in lagu daayo hadalkuna marka wاlkalaamu yatimu cinda afalam yay-asi aladiina aamanuu bis oo hadalka ku istaaga istifhaamkuna marka wuxuu noqonaa taqriiri ay qad ya-isa aladiina aamanuu marka macnuhu markaas see noqona bal lilaahi اlamru jamiica afalam yay-as miyaynan quusanin aladiina kuwii aamanuu rumeeyey miyaynan ka quusanin min iimaani اlmucaanidiin kuwa madax adeegayo iimaankooda miyaynan ka quusanin macnaha yani mu'miniintu miyaynan ka quusanin iimaanka kufaaru quraysh kuwan madaxa adagoo nebiga su-aalahan weydiinayo iimaankooda miyaynan ka quusanin quus marka iyo isas calaa baabihaabaa lagu macnaynaa markaas ayb marka afalam yayasi aladiina aamanuuba warka ku go-a marka an low yashaa اllahu lahada nnaasa jamiicanna war cusub waayo marka nacam ayb an low yashaa اllahu lahada nnaasa jamiican oo markaas waxaa loo soo qadarayaa qasam jumladaa dambe waxaan ujeedaa an low yashaa اllahu jawaabay waxay u noqonaysaa qasam oo maxduuf ah markaas haddaan tafsiirka dambe ku soconno oo markaas waxaa la dhahayaa afalam yay-as miyaynan ka quusanin waaba ka quusteene istifaamkana waa taqriiri iska day afalam yay-as miyaynan ka quusa miyaynan ka quusanin waaba ka quusteene ey qad ya-isuu wayba ka quusteene aladiina kuwa aamanuu rumeeyey min iimaani lmucaanidiina miyaynan ka quusanin wa uqsimu waan dhaaranayaa marka anhu shaniya low yashaa allahu allah hadduu dooni lahaa lahada nnaasa jamiican dadkoo dhammaantooda u hanuunin lahaa marka an low yashaa ullaahudan marka qasama uu ka horeeya wallaahi baa la qadaraya ama waa uqsimu waan dhaaranayaa inta badanna an iyo low wada socdo qasam waa ka waa ka hormaraa habkaasna marka hab kale waaye oo aayadda tarkiibkeeda ama laqbadeeda lagu wadi karo afalam yayas yaclam in la dhahaas dhib yar taasaa dhib yar walaa yazaalu ladiina walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey ka zuuli maayaan tusiibuhum inay ku dhacayso bimaa sanacuu waxay sameeyeen dartiis bisababi saniicihim waxay sameeyeen falkooda dartii yacni ka zuuli maayaan inay ku asiibayso qaaricatun mid garaacdo qaaricadu marka taqracuhum min albilaadi bilaadooda garaacdo wاlcadaabi wالniqami mi waxaan ujeedaa taqracuhum qaaricadu marka waxay noqona min albalaa'i balaayo wاlcadaabi cadaab wالniqami iyo masaa'ib mar wuxuu noqonaa bilqatli axyaanan in la laayo oo la dilo sidii beder ku dhacday ku dhacayso wabiljuduubi abaar in lagu sallado walqaxdi iyo engeg axyaanan mararka qaar qaaricadu marka waa wax iyagu un garaac musiibo garaacdo oo quluubtooda garaacdo ayb aw taxullu qariiban yani walaa yazaalu aladiina kafaruu ka zuuli maayaan tusiibuhum bimaa sanacuu qaaricatun aw taxullu ama inaad ka zuuli maayaan inaad degaysid adiga qariiban meel ku dhow min daarihim daartooda ku dhow degmadooda ku dhow taxulludaa marka aw taxullu anta faacil in looga dhigo waa tafsiir aw taxullu anta yaa muxamadu qariiban min daarihim degmadooda meel ku dhow oo bijeeshika wa asxaabika jeeshkaaga iyo asxaabtaada inaad meel ayaga ku dhow aada kulaasho oo aada degtid markaas ama taxullu in faacilkeeda laga dhiga qaaricada lafteeda ow amase taxullu inay degto alqaaricatu musiibadu inay degto qariiban meel ku dhow min daarihim daartooda ku dhow siyaaqana marka kaasaa u roon oo qaaricada in loo celiyo waa fiican tahay iyadaa dhow aqrabu madkuur xataa sidaa ka zuuli maayaan xataa yaatiya ilaa uu yimaado wacdullaahi ilaahay yaboohiisa uu yimaado yabooha allana waa maxay inaad adiga ka guulaysato wadalika duhuuruka calayhim inaad adiga ka guulaysato wa fatxuka ardahum dhulkoodana aada furato wa qahruka iyaahum bisayf seefna inaad ku qaharto ad ku qasabto intaas in allaha alle laa yukhlifu ma guubiyeelayo oo ka bixi maayo alleh almiicaada ballamada ilaahay kama baxo sidaas uu kuu ballan qaaday ballanqaadkii alle intuu imaadaad ka adkaato waana dhacay oo ilaahay nebigiisa waa guuleeyey walaqad istuhzi'a birusuli min qablika faamlaytu liladiina kafaruu uma akhadtuhum walaqad walowallaahi qad xaqiiqeehe istuhzi'a waa lagu jeesjeesay birusulin rusul ayaa lagu jeesjeesay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen faamlaytu waan u kortay kuwii ku jeesjeesay liladiina kuwii waan u kortay kafaruu kufriyey uma markaa dabadeed akhadtu waan qabtay hum iyagii fakayfa sideebuu kaana ahaaday ciqaabi ciqaabkaygu sidee ahaaday marka arrimahan marka cayaar cayaar iyo dheeldheel bay kaa dhiganayaan oo kan noo sameey inta webi ka sameey wax dadka dhintay soo nooleey waxaas ay leeyihiin kulligood marka dheeldheel iyo jees-jees ay ka wadaan xaqiina waa u caddaaday marka alla wuxuu leeyahay adiga rasul kaa horreysay ayaa lagu jees-jeesay waqti baanan u kaadiyey oo aan u kortay kuwaan marka kufriyey markii la qabtayna waa markaa yacni halaagoodaa dhacay in allaha la yumli lilظaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu suuratu huudna waxaan kusoo marnay wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimu shadiid walaqad walowallaahi qad xaqiiqehe istuhzi'a waa lagu jees-jeesay birusulin rusul ayaa lagu jees-jeesay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaadeen kama stahza-uu bika say kuwan kugu jees-jeeseen oo kale faamlaytu waan u kortay liladiina kuwii kafaruu kufriyey cadaabka laguma soo dedejinin ay amhaltuhum wa adaltu lahum lmuddata muddadii baan u dheereeyey ayaan u dheereeyey ayb amlaa yani amlaytu marka la leeyahy alimlaau alidaalatu waa dheerayn yuqaalu waxaa la dhahaa amlaytu lifulanin ilmahala idaa adalta lahu haddaad u dheerayso waqtiga aada suganaysid ood koranaysid ayaad waxaad leedahay amlaytu lahu waa u dheereeyey waqtigii marka fa amlaytu liladiina kafaruu kuwii kufriyey waa u dheereeyey muddada markii ay dhibaatadan iyo nebiga ku sameeyeenba hore lagama ciqaabin walidaalika marka aayadda tasliya nebiga ugu sugan sabarsiin waa la sabar siinay waxaa kaloo aayadda ku sugan mar walbo qof diinta ku jees-jeeso zaman walbuu joogo waqti allaale waqtigii uu nool yahayba horena waa loo arkay waqtigii rasuulkana waa la arkay waqti walbana waa la arkayaa ilaahay waqtigiisa u koranaa qofkaasna laakiin marka la qabto oo la ciqaabo oo ilaahay ciqaabka uu ku qabto bis waayo ciqaab ka xunna male dabcu quluubihim quluubtooda in la daboolo oo quluubtooda markaas yacni in la daboolo ciqaab ka daran male walidaalika dadka diinka ilaahay ku jees-jeeso qur-aanka xadiidka nebiga sal l slam axkaamta shareecada ku jees-jeeso dadka noocaasa ciqaab yacni waxaa waxay ku dambeeyaan marka dambena ciqaab iyo foolxumo iyo meel xunay ku dambeeyaan haddaynan ka towbad keenin iyo weliba waxaas ay ay la kulmayaanna ciqaabaha ay la kulmayaan tan ugu daranna qalbigoodo ilaahay diintiisa laga sii jeediyaba waayo kaasaana ugu daran ciqaab lagu ciqaabi lahay oo ka daran qalbigaaga in lasii jeediyo oo ilaahay diinka uu ka jeediyo male ciqaab ka daran taas ma lahan walidaalika qofku markuu khilaaf iyo mukhaalafo uu la imaanayo diinta ilaahay uu markaa yacni wax ilaahay amray uu fududaysanayo ama rasuulkiisii amray waa inuu ogaado arrintaa wuxuu ka dhaxlayaa in qalbiga laga daboolo yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum wاclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi aan soo marnay waxaa kaloon soo marnay bal abca allahu ilaahay wuxuu dabo fabima naqdihim miihaaqahum wakufrihim biaaya wakufrihim biaayaati illaahi yacnii markay ballantii alle ka baxeen aayaadkii alle ay ku kufriyeen waxyaabihii ilaahay ku ciqaabay waxaa ka mid ahaa quluubtooda inuu ilaahay daboolay oo uu ka daboolay xaqa ayaa ka mid ahayd ayb marka waxyaabaha ugu daran oo lagu ciqaabayana taas oo yahuuddii waxyaabihii ay ku kaceen markii la tilmaamaya taasaa ku jirtay fabima naqdihim miihaaqahum wakufrihim biaayaati illahi waqatlihim alanbiyaءa bigayri xaqin waqowlihim quluubuna gulfun bal طabca allahu calayha bikufrihim falaa yu'minuuna ilaa qaliila taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ciqaabay marka in adduunyada loo sii daayo oo barwaaqo ay ku noolaadaan oo ay ciidankoodu meel walba joogo oo waxay doonaan ay iska sameeyaan oy helaan iyo dhulkii inay ku kortamashleynayaan iyagoo ilaahay diinkiisii la dagaalamayo taas waa un ilaahay baa u koranayo ayaga sugayo waqtigoodayna helayaan uma markaa dabadeed akhadtu waan qabtay hum iyagii baan qabtay fa kayfa sideebuu kaana ahaaday ciqaabi ciqaabkayga dadka qaarna musiibo waxaaba ku ahbaa qaarkood diinta waxayba uga baxaan arrintan ilaahay hadda uu ka waramayo ee uu leeyahay rasulaa lagu jees-jeesay dadkii ku jees-jeesay waa u sugay waqtigan u dheereeyey dadka qaar baa maanta waxay ku leeyihiin haddii diintu ay xaq tahay waxaan tirada badan oo diinta la dagaalamayo haddana kasii qaadaya maal iyo kibir iyo yacnii awood sheegasho kasii qaaday maal qabtay leeyihiin mar haddii ay adduunyada ku tamashlaynayaan macnaheeda diinta ilaahay run ma ahan waay saasay dhahayaan sidaa darteeday uga tageen marka waxay ka tageen diinkii ilaahay bayba uga baxeen waana ka shakiyeen diintii marka ilaahay wuxuu leeyahy walaqad istuhzi'a birusulin min qablika faamlaytu liladiina kafaruu huma akhadtuhum fakayfa kaana ciqaabi ayb marka arrintaasaa innaga waxaana la tusaa gaaladan in dhulka loo daayo ha ku kadsoominaana la leeyahay ma ahan inaan raalli ka ahay ma ahan in diintu aysan xaq ahayn sidaas ma aha ayb laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mina suurat suuratu ali cimraan aan kusoo marnay afaman huwa qaa'imun calaa kuli nafsin bima kasabat afaman ruux aad afaman axad huwa isaguba qaa'imun ku u taagan ah calaa kulli nafsin naf dhammaanteed u taagan naf kasto yacni u taagan bimaa kasabad waxay kasbatayna ugu taagan oo wax ku siinayo kaman miyuu la tooyaha laysa kadalika sidaadaasoo kale aan ahayn miman laa yanfacu walaa yaduru aan waxna anfacaynin waxna aan dhibaynin miyuu la mid yahay afaman axad huwa isaguba qaa'imun ku taag u taagan ah calaa kulli nafsin naf dhammaanteed u taagan axadkaana waa allah subxaanahu watacaala naf kasto isaga u taagan oo maamulaayo bimaa kasabad wixii ay kasbatayna markaa ugu taagan oo ku abaalmarinayo hadday khayr tahay khayr hadday shar tahay shar yacnii qofkii isaga adeecana nacfi buu ka helaa qofkii caasiyana isaga marka yacnii dhib ayuu ka helayaa iyo cadaab iyo ciqaab axad sidaas ah marka wuxuu la mid yahay axad aan waxba tari karin dhib iyo dheef midna aan lahayn afaman axad huwa isaguba qaa'imun ku taagan ah calaa kulli nafsin naf dhammaanteed bimaa kasabadna ugu taagan kaman miyuu la too yahay miyuu la mid yahay laysa kadalika aan sidaa ahayn axad aan dhib iyo dheef dhibna dheefna aan laga rajaynaynin dhibkiisana aan laga baqaynin oo dhib iyo dheef midna aan lahayn miyuu la mid yahay allahaasi waa maya wajacaluu waxay ka ictiqaadiyeen lilaahi alla waxay ka ictiqaadiyeen oy u yeeleen shurakaa bay u yeeleen kuwa wax la leh say ayagu sheeganayaan qul waxaa tiraa nebiyow sammuu magacaabahum iyaga magacaaba kuwaas aada ilaahay la simaysaan oo wax la wadaajinaysaan bal magac dhaba oo magacaaba am tunabbi'uuna ee ma jiraan waay macnaha am bal e atunabbi'uunahu miyaad ugu warramaysaan bimaa biladii kii laa yaclamu ay laa yaclamuhu ounan ogeyn miyaad ugu warramaysaan fil ardi dhulka korkiisa wax alla ounan ka ogeyn miyaad rabbi ugu warramaysaan am bida am bidaahirin am bal e atusamuunahu ma magacaabaysaan ilaahay miyaad miyaad magaa miyaad ku maga waxaad ilaahay keyrkii caad caabudaysaan miyaad ku magacaabaysaan shurakaa-a miyaad ku magacaabaysaan kuwa ilaahay wax lale bidannin miyaad ugu magacaabaysaan malo malada oo baailin baail ah yani bidaahirin bibaailin waay macnaheeda baail miyaad ugu magacaabaysaan min alqowli oo war warkii xaggi ah bal e zuyina waa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu kufriyey makruhum shirqoolkoodii baa loo qurxiyey wasuduu waa la leexiyey can isabiili wadadii baa laga leexiyey wadadii toosnayd waman axadkii yudlil illaahu alla ou dhumiyo qofkii ou alla dhumiyo famaa lahu uma sugnaanin kaasi min haadin ku hanuuniya uma sugnaanin wajacaluu lilaahi wajacaluu wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle shurakaa bay u yeeleen kuwa ay wixii ou lahaa ay wax ugu daraan allay waxay ka ictiqaadiyeen kuwo wax la leh inuu leeyahay mana laha ilaahay shurako qul waxaa tiraa nebiyow sammuu magacaabahum asmaa'dooda bal sheega waxaas ama samuuhum macnaheedu inay ta bal tilmaama uma anduruu fiiriya hal hiya ahlun lian tucbada qul samuuhum macnaha magacaaba waxaa laga wadaa bal soo sheega tilmaama markaas aada aragtaan inay ahal u yihiin in la caabudo iyo in kale waayo haddii tilmaama la dhaho maxay tilmaamayaan laata iyo cuso waa sanam ayaga ay qorayaan waayo ayaga inuu ilaalin uga baahan fiiri asnaamta ay caabudayaan horta ayagaa sameynaya gacantooday ku sameynayaan ayaga yacnii waa xarxardhaayaan oo waa qurxinayaan maryaha iyo wax la kor saaraa ayagaa kor saaraya ee haddii lasoo weeraro ayagaa difaacayo haddana maca daalika waxay leeyihiin waa aaliha ilaahay bay wax la leeyihiin wax ayagu gacantooda ku sameeyeen ayagu ay ilaalinayaan ayay waxay leeyihiin allay wax la leeyihiin gardarada intaas la eg arag sidaasay marka ayay dhahayaan qaala atacbuduuna maa tanxituun wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ma waxaad caabudaysaan waxaad idinka qoraysaan oo alla leeyahay waxaad gacantiina ku qoraysaan miyaad caabudaysaan marka tilmaama marka la yidhaha macnaheedu waxay tahay hala maqle bal sheegan markay sheegi tagaanna waxay sheegayaan dhagax ayaga ay qoreen ayaga difaacayaan walidaalika markii nabiyullaahi ibraahim asnaamtii uu burburiyey oo baabi'iyey hal xabuu ka tegay fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum lacallahum ilayhi yarjicuun markay soo wadeen marka uu yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun kan weynaa sameeyey bal su-aala hadday hadlaayaan waa kuwii marka yacnii dib iskugu noqday oo inta ay fooraan uma nukisuu calaa ru'uusihim laqad calimta maa haa-ulaa'i yandiquunay dhaheen ibraahimow kuwaan inaynan hadlaynin waad og tahaye maxaad saan noogu gelay ood noo dhahaysaa sidaa markaasuu yihi qaala afatacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illahi afalaa tacqiluun kadib maxay iyaguna dhaheen qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum waa ilaahyo loo gargaarayo kuwa iyaga gargaaraya ma aha waa kuwa iyaga la difaacayo la ilaalinayo wax kastoo ilaahay sukadiisao la caabudana waa caajis waay waa un tabar male hadday bani aadam yihiinna wakti tabar leeyihiinna wakti baynan tabar lahayn wahaa kadaa ayb waa wax adiga un laakiin ilaahay isaga adiga adiga baahidaada iyo waxaad u baahan tahay dhib iyo dheef isaga alla kuwa hayo marka tilmaama bal kuwaan hadday yihiin wax cibaado istaahilo hala maqlee waayo macnuhu maanta adduunyada aan joognana ha u malaynin adduunye il baxday oo dhaqankaas qur-aanku ka waramayo adduunyada inuusan ka jirin ha u qaadanin oo haddaad meelo badan tagto ama aada aragto dadyow kala duwan waxay caabudayaan qur-aanka xaqaa'iqdiisa hortaaday imaanayaan qofkii qur-aanka yaqaano ayb waxaan yacni xasuustaan qolo buudo ah buudiista ah kuwaan dharka orange dhar maryahan orangeka dharkan yacni jaallaha oo kale ku dhow qaato oo hindida u badan yihiin iyo dhulalkan barigaas fog meelo badan waxa laga haysto buudahaas baa waxaan masjid meel maalinanoo usoo socdaa waxaan arkay iyagoo jaranjaro dheer nin buudaha ah jaranjarow saartay meesha macbadkooda iridda ayuu jaranjaro derbigu jaranjaro saaray waa fuulay meeshaa marka waxaa ku yaalla dhagax sidii sanamka u samaysan oo marka dhagax sanam ahaaba ugu yaallo iyaga marka kolley waxa ay caabudaan un waay dhagaxiibuu marka masaar yar buu wataa marka waa qorqorayaa marka waa waa habeynaan markaasuu cabbaar markau wadaba sidaasuu dhahayaa madaxiisiibuu saas ugu foorarina marka qaala atacbuduuna maa tanxituuna wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun miyaysan ahayn adduunyadu waa il baxday waa un waxaan ogeynaa iska dhahaysaas shirkiga adduunyadu kama il bixin muslimiinta unbaa shirkiga ka il baxay ilaahay towxiidka u fahamsiiyey laakiin ummadaha kale kama aysan il bixin nasaaraduna wuxooda waa shirkiyaad ayaa ka buuxa maanta dhan waxau aqrinaa nabi ciisa ku badbaadinaayo nabi ciisa ku yacni adugu dadka dartooda u dhintay waxaanu sameynaa unbay maanta dhan ku dhahayaan nasaaradii markay dhibaata ku dhacdana asagay u qeyshanayaan yaa ciisaa bay leeyihiin marka haddii nabiyullaahi ciisaa nasaaradii ay ku gaaloobeen inay nebi ciise wixii ilaahay lahaa ay wax ka siiyeen oo cibaadada ah cida aan nebi ahayn min baabi owlaa waayo soo maaha ama adigu waxaad tiraa sheekh cabdulqaadir dheh ama sheekh fulaanku dheh ama sheekh hebel dheh cibaado ma laha hadday dad cibaado yeelo lahaayeen ambiyadaa yeelo lahayd soo maha iyagaa yeelo lahaay ayaguna ma lahayn ambiyada ilaahayna ma dhihin dadka weligood ma aynan dhihin hal ilbiriqsi xataa hanala caabudo maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illaahi walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun walaa yaamurakum an tatakiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaban aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun ummaddan soomaaliduna weligeed ilaahay intaan anagu ognaa ilaahay caabudi jirtay annagu muslimiinana allahan caabudnaa dadka dhahaya marka kutubaha ay sharta ku qoran tahay oo ilaah sheegadka uu ku jiro oo aan yani intaasoo beyd laga keeni karo ilaah sheegasho ah wa amrii amrullaahi in qultu kun ya kun iyo ay ku taallo iyo malaktu ardullaahi sharqan ardallaahi sharqan wagarban wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin iyo waxaas khusacbalaadka uu ku yaallo manaaqibka la yidhaha waagaan waagaan hayse jirnay oo manaaqibka aan akri jirnay ayaan fiicnayn dhahayo waa ninaan jiro iyo caafimaad kala aqoonin waxa jiro iyo caafimaad ma kala yaqaan qofka waayo hadduu kala aqoolahay sidaas ma dheheen waayo buug uu ku qoran yahay ilaah sheegasho ay ku taallo wixii ilaahay lahaabaa sheekh sheekh cabdulqaadira iskale la dhahaayo mana dhihin sheekh cabdulqaadir saas qof saalixoo wanaagsan oo ahay sheekh cabdulqaadir kitaabkaasna ninka qoray sheega haddii la yidhaah aan baarna tarjamadiisa waa kalaan nahaylaayo hadda ismaaciil binu fulaan aa lagu leeyahay ismaaciil binu fulaan man huwa yani yaa qoray haddaad sheekh cabdulqaadir ardaygiisii miyaa iyow ahay ninkan tarjamadiisii noo sheega haddii la yidhaah meel laguma oga war ummaday marka kitaab ninkii qoray aan la aqoonin macnihiisu ilaah sheegadkaas uu ka buuxo oo sheekh cabdulqaadir beri ka yahay oo rasuulkii ilaahay beri ka yahay waxaasoo kale oo ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisii lagu siinaayo keyrkii lagu siinaayo haddii aan taas barwaaqo aan ku helayno barwaaqo iyo dhibaato kale ma naqaano qofkaasna caqligiinuu u gafay dadka cuquushoodu u gafay qofka noocaas barwaaqo uga dhigayo waxna kama duwana warkii mushrikiin quraysh ay dhaheenoo haddaan adiga ku raacnin nebi moxamedo amaa dhib nagu dhacayay dheheen waa ka ilaahay dhahaya fii suurati اlqasas waqaaluu in natabic اlhudaa macaka nutakhaطaf min ardina haddaan adiga ku raacno amaa dhulka nalaga kala dafdafaa oo nala qabsadaa naga dhan ilaahay muxuu yidhi awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi hamaraatu kuli shayin risqa min laduna yani idinkoo kufaar oo mushrikiin ah ayaan ammaan idin siinay oo aan xaramkii xaram aamino idin dejinnay meel kasta oo midhaha idinkaga imaanayo markaad ilaaha allihii intaa idin siiya idinkoo mushrikiina markaad waxidaan oo aada keligiisa rumaysaan mau idinkaga daraa ilaahay nacam maya nacam dhaqanka ninkaa ku hadlaaya waa wixii mush mushrikiinta ku hadlaayay waxba kama duwana nacam oo fii suurati namlina waxaan ugu tegaynaa markii nebiyullaahi saalix uu yimid walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun qaala yaa qowmi lima tastacjiluuna bisayi'ati qabla alxasanati lowlaa tastakfiruuna allaha lacalakum turxamuun qaaluu dayarnaa bika wabiman macaka maxalu shaahidka meeshaas waxay yidhaahdeen waa ku baasaysanay adigii wax kula jiro markaad noo timidaa dhib noo yimiday dheheen hadduu dhib uga yimidna nacam tawxiidkii maa dhiba nacam ilaahay keliya alla caabudo nebiga alla raaco maa dhib ahna nacam fii suurati alacraafna iyadoo kale waa kusoo marnay waqaaluu mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimu'miniin waa ilaa aayaadkaasna marka waxaa ku jirtay iyagana inay baasaysteen nebiyullaahi muusa marka u yimid ayb walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min ahamaraati lacalahum yadakaruun waxaan u jeeday faidaa jaaءathum اlxasanatu qaaluu lanaa haadihi wain tusibhum sayiئaة yaطayaruu bimuusa waman macah alaa inamaa طaa'iruhum cinda allah marka waa jiri jirtay dadka wanaagsan ambiyada iyo atbaacdooda marka ay wanaagga la imaadaan dadka xun waxay dhihi jireen markaad timaadeena baas noo yimid weligeed waa la dhihi jiray warka ninkaasu dhahayana kaas waxba kama duwana haddii lagaa celiyo war ilaahay iyo sheekh cabdulqaadir kala garo markaasaa dhibaato ii timid haddaad dhib u arkayso yacni qur-aankanaas qur-aankan ayaa xaakim aan ka dhiganaynaa qur-aankan u xugun tegaynaa waa fiirinaynaa warkaas iyo warkaan sheegayno wixii saxan markaas marka alla wuxuu leeyahay bal zuyina qul samuuhum qul waxaa tiraa nebiyow sammuu magacaabahum kuwaan aad ilaahay wixii ou lahaa ee cibaadada aada wax ugu darteen bal sifeeye am tunabbi'uunahu am bal ee amtaan munqadica waay am bal ee atunabbi'uunahu miyaad u warramaysaan alle alle miyaad ugu warramaysaan ood u sheegaysaan bimaa biladii kii laa yaclamu ay laa yaclamuhu ounan ogeyn fil ardi dhulka korkiisa wuxuunan ku ogeyn alle oo uusan ka warqabin miyaad idinku u sheegaysaan am bidaahirin min alqowli am bal e atusamuunahum shurakaa-a miyaad ku magacaabaysaan bidaahirin bibailin miyaad ugu magacaabaysaan baail oo min alqowli hadalka ah bidaahirin marka bibailin waay luqada carabigana sidaas waa ku tahay oo abyaad shawaahid bay leedahay bal ee zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu kufriyey makruhum shirqoolkoodaa loo qurxiyey wasuduu waa laga leexiyey can isabiili waddadii xaggeedaa laga leexiyey waman qofkii yudlil illaahu alla uu dhuminaayo famaa lahu uma sugnaanin min haadin ku hanuuniye ma lahan lahum cadaabun fi lxayaati dunyaa lahum waxay leeyihiin iyaga cadaabun cadaab baa u sugnaaday fi lxayaati noloshii dhexdeeda noloshii day-adunyaa dhoweyd cadaab ayaa ugu sugnaadayoo bilqatli waalasri in la dilo oo la qafaalo walacadaabu alaakhirati tan dambe cadaabkeeda ashaqu adeyg badan oo yacni dhib badan oo kan hore ka dhib badan wamaa lahum uma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa min waaqin ku ilaaliyo ugama sugnaanin ilaahay xaggiisana axad ilaaliyo oo ayaga dhowro uguma sugnaanin mahaluljannati marka laba cadaab baa laysugu daray mid adduunya mid aakhiro mahaluljannati alatii wucida almuttaquuna tajrii min taxtiha alanhaar mahalu ladiina fii ma yutlaa calaykum waxa korkiina lagu akrinaayo ama wa mima yutlaa calaykum waxa dushiina lagu akrinaayo waxaa ka mid ah mahalu ljannati jannadii tusaalaheeda allatii jannada oo wucida almuttaquuna kuwii ilaahay ka cabsaday loo yaboohay tajrii xaal ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay dureereyso ukuluhaa miraheeda daa'imun joogto waayo waxa la cunayo ukuluhaa waxa dhexdeeda lagu cunayo daa'imun joogto waayo wadiluhaa hooskeedana ay daa'imun waayo waa joogto tilka taadaasi cuqba aladiina kuwii cirib dambeedkooda waa itaqow alla ka dhowrsaday kuwii ilaahay ka cabsaday oo wuxuu ka reebay ka haray wuxuu u farayna fartoonaaday ciribtooda waay taas wa cuqba alkaafiriina gaalada cirib dambeedkoodana annaaru naar marka mahaluljannati mahalu marka khabaraan u qadaraynaa waana mubtado waaye ay wa mima yutlaa calaykum mahaluljannati alatii ucida lmuttaquun ama fi ma yutlaa calaykum mahaluljannati waxaa laydinku akrinaya dhexdiisa waxaa ah mahaluljannati ba ah tajriina marka xaalay noqonaysaa waa iyadaa laga xaalaynaa ama mahalu in lagu macneeyo sifa sifatu ljannati ladha tajriina marka lagu qabro laba wej oo icraab ah mahalu ljannati sifatu ljannati jannadii tilmaanteeda allatii jannada oo wicida loo yaboohay almuttaquuna loo yaboohay tilmaanteeda tajrii min taxtiha alanhaaru waaye webiyaal in yacni hoosteeda in webiyaalo ay dureerayaan waaye sifadeedu marka waa sidaas ayb labadaas wej baa marka ku yaa ku bannaan meeshaas marka waxaa la diidaya haddaad mahaluljannati iyo adoo mithaal un ka dhigaayo haddii aad tiraa mahaluljannati jannadii tusaalaheeda allatii ucida almuttaquuna loo yaboohay tajrii waaye khabar loogama dhigi karo jumladaas intaad mahalna ka macnayso macnihiisa caadiga ahoo tusaale aada ka dhigto yani jannada tusaalaheedu webiyaa dureeraya ma aha warkaas xoogaa war oo isbuuxinaya ma aha marka inaad mahaluda bimacnaa sifatu ljannati ka dhigto leanna webi inuu qulqulo sifo waa tahay dabcan ayb ama inaad tiraahdid fi ma yutlaa wa mima yutlaa calaykum mahaluljannati baa ka mid ah waxaa laydinku dul akrinaya korkiina lagu akrinaya jannada tusaalaheedaa ka mid ah waa dhammaaday warkaas tajriina marka aada xaalo ka dhigto tajrii xaal ay dureereyso yani min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay ku dureerayaan ukuluhaa waxa laga cuno ay maa yu'kalu fiihaa jannada dhexdeeda waxaa lagu cunayaa daa'imun mid joogto ah oon go-aynin way oo aan hadda adduunku waxa aan ku cunayno qudaarta maalan markaad fiiriso iyo midba mar xilli ayay leedahay shaygaas xilligiisu waa waqtigaas xilligan waa go-san tahayaa lagu leey qudaartaas hadda lama helo xilli kale marka la gaaro mid kale aada go-eyso aakhirada jannadu saas ma aha waa joogto waxa lagu cunayo wax hadda xilli ku xiran ma aha wadiluhaa hooskeedana ay daa'imun waayo tan horaa laga fahmaa hooskeeduna waa joogto cuntadii waxaa lagu cunayana waa joogto meeshaa marka waxaa ku sugan baa la yidhi fiihi raddun cala aljahmiyati jahmiyada firqadaas yaa lagu radinayaa aayadda raddi baa ugu suganoo xaysu qaaluu waxay dhaheen ina naciima aljannati yafnaa jannada waa baaba-e ayay dhaheen nicmadeeda baaba-a u dambeeyo ilaahayna daa'imuu sheega iyagana waxaa baaba-a ayay dhahayaan tilka taadaasi cuqba aladiina kuwii cirib dambeedkooda waa itaqow ilaahay ka cabsaday wa cuqba alkaafiriina gaalada cirib dambeedkoodana annaaru waaladiina aataynaahum lkitaaba yafraxuuna bimaa unzila ilayk waaladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay yafraxuuna way ku farxayaan bimaa biladii kii unsila la dejiyey huwa maaguba ilayka xaggaaga loo soo dejiyey ayay ku farxayaan wa min alaxzaabi xisbiyaalka waxaa ka mida man baa ka mida yunkiru inkirayo bacdahu bacda maa unsila ilayka wixii lagugu soo dejiyey wax kamida kuwa inkirayaa ku jiro qul waxaa tidhaha inamaa wax kale maahne umirtu waxaa la ifaray an acbud allaha inaan alla caabudo walaa ushrika aanan la wadaajinin bihi ilaahay cibaadadiisa shay-an aanan la wadaajinin ilayhi ilallaahi alle intii kaa unbaan adcuu dadka aan ugu yeerayaa wa ilayhi isaga xaggii unbaa ma-aabi masiiri aha makaanu ahaanshadeedu ay ahaatay waaladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba aan siinay yafraxuuna way ku farxayaan bimaa biladii kii unsila la dejiyey huwa maaguba ilayka xaggaaga loo soo dejiyey ku farxayaan oo qur-aankii ah waa dadkii wan wanaagsanaa cabdullaahi ibnu salaam iyo dadkii ahlu kitaabka ahaa ee nebigana raacay wa min alaxsaabi kooxahana yacnii kooxahan adiga isu kaabahaystay yahuud iyo nasaaro kuwaas u man ayaa ka mida yunkiru inkiraayo bacdahu wixii lagugu soo dejiyey kii lagugu soo dejiyey wax ka mid ah kuwa inkirayaa ku jiro ayb yahuudiya nasaaradii waa qowl mujaahid saas qaar waxay leeyihin waqaala alaaakharuuna kana dikru الraxmani qaliila fi اlqur'ani fi اlibtidaa'i falama aslama cabdullahi bnu salaam waasxaabuhu saa'ahum saa'ahum qilaةu dikrihi fi اlqur'ani maca kahrati dikrihi fi اtowraa فلما kرر الله ذiكره في القرآن فرxوu bه فأنزل الله سبحaaنه وتaعaaلى إلىa aيadana soo degtay wuxuu leeyahay marka qaar ay leeyihiin الرaحمaaن kitaabka towreed waa ku badnaa magacaas cبداللahi بن سلاaم iyo markay qur'aanka كelimaة الرaحmaaن inaynan ku badnayn ay arkeen markii hore waayee ee arintaa marka inay ku yaraato qur-aanka dhexdiisa arintaa way waa waxay jeclaayeen in intaas ka badan lagu xuso markuu alla ku celceliyey qur-aanka eraya yacni magaca araxmaan waa ku farxeen marka waladiina aataynaahum alkitaaba yafraxuuna bimaa unsila ilayka sidaas wa min alaxzaabi man yunkiru bacdahuna mushrikiin maka waaye wahum yakfuruuna biraxmaani baan ile soo marnay sulxu lxudaybiya markii la qoraayana bismi illaahi araxmaani araxiim markii la qoray waa kuu yidhi maa nacrifu الraxmaan ilaa raxmaan alyamaama marka sidaas taana waa la yidhi marka la leeyahay marka wamin alaxsaabi man yunkiru bacdahu la leeyahay qaaray ruma yacni waxa ay beeninayeen oy inkiraayeen qeyb kamida qur-aanka ahayd kulligiis been waa ma wada dhehaynin marka qofka hadduu de qeyb qur-aanka kamida uu beeniyo kulligiisa soo beeniye unbay la mid tahay dabaan qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahne umirtu waxaa aniga la ifaray uun an acbud allaha inaan allah caabudo walaa ushrika inaan ilaahay u hogto anoo nafci ka rajeynayo dhibna yacnii inuu iga celiyo ka rajeynayo walaa ushrika waxaa kaloo la amray inaanan la wadaajinin bihi isaga cibaadadiisa shayna inaanan la wadaajinin waa israacsan yihiin marka labadan fiiri marka qul inamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalideyni ixsaana sababta ma fahmaysaa laysu daba dhigaa ilaahay in la caabudo shirkina laga tago ilaahay inaad caabuddo shirkina ka tagto qul inamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi waayo dad badanoo waxaa jiro ilaahayna caabudaayo cibaadaadka qaarna ilaa keyrkiisna wax ka siinayo lama rabo taas marka ee ilaahay wuxuu doonayo rabaa waxay tahay alaa lilaahi addiinu alkhaalis ilaahay wuxuu rabaa diin iyo cibaado keligiis uu leeyahay oo malag ousan la lahayn oo nebi ouna la lahaynuu rabaa keligiis uu leeyahay alaa lilaahi diin اlkhaalis marka qofku waxaa dhici kara inuu ilaahay caabudaayo hayruhuna ou mararka qaar cibaadaadkii wax ka siinayo ma ahayo marka mushrikiin qurayshna sidaasayba ahaayeenba iyo saasayna mushrikiintu u badnaayeen nebiy llaahi ibraahim waa ka dhahayo qoomkiisii iyo markii uu la hadlaayey idin waxaad caabudaysaan oo dhan marka cadow bay iiyihiin fa inahum caduwun lii muxuu yidhi ilaa rabaalcaalamiin rabulcaalamiin maaha meeshaa marka waxaa laga ogaana iyaga rabulcaalamiin iyo keyrkiisay caabudayeen kuwa kale dhan cadoway iiyihiin buu yidhi ilaa rabulcaalamiin maaha fii suurati zukruf iyadana waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraaءu mima tacbuduun muxuu yidhi kabacdi ila aladii fataranii fainahu sayahdiin waxaad caabudaysaan oo dhan aniga beri baan ka ahay buuri ila aladii fataranii allihii abuuray maan marka ayagu ilaahayna waa caabudayeen keyrkiisna waa caabudayeen isagu ilaahu soo reebtay inta kaleu ka tegay wahada macnaa laa ilaaha ila allahuna waay taas marka markii cibaado laga hadla maxaa shirki looga hadlaa maxaa dadkan shirki loogu sheegaa dacwadii nebigaaba ahayd inamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi haddii nabiyullaahi moxamed la faray isaga sidaas annaga laa'iq nooma ahan meaha haddii isaga la faray walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun yani ilaahay dadkuu ammaanayna wuxuu ku ammaanay shirki la-aanta ambiyadiina ilaahay wuxuu amray sidaan inay alle keliya caabudaan cibaadadan cid kalena wax ugu daran annagana ambiyada kama weynin iyagaa naga waaweyn annaguna amarkaas marka waa nagu socdaa ayb laakiin dadka waxbaa diin looga soo dhigay waa ku dadka qaar waa ku abaabeen waa ku weynaadeen waa ku ciraysteen in laga fuji waayo qariib ma aha waayo abu aalibba towxiidka asoo garanaya nebi moxamed xaqnimadiisa waxau uga fuqi waayey oo towxiidka usoo aadi waayey aabbaha wixii uu samey jiray haka tegin huwa calaa diini cabdilmualib waa tou ku dhintay marka ninkii taas ku dhimanaayo soo xaqa u jeedo isaga leh wayn isagay u taallaa laakiin nuxurka diin lislaam waa kana inamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi qofka marka hadday taas dhibto waxaade diinka ra-sigiisii baaba dhibaayaba qofkaasi muxuu hayaa marka boqol kitaab uu akrinaayo usa fahminna waxay taraysa marka ilayhi ila llaahi alle intintii ka ama ilayhi ilaa daacatihi ilaahay daacadiisa xaggeedaan adcuu aan ugu yeerayaa dadka daaco allaan dadka ugu yeeraya wa ilayhi xaggiisa unbaa ma-aabi noqodkaygu oo ahaanshahaygu ahaaday wakadalika anzalnaahu xukman carabiya wakadalika sidaadaas aan yani kugu soo dejinnay aan rusushii hore ugu soo dejinnay sidaadaas oo kalean anzalnaa aanu usoo aanu usoo dejinnay hu qur-aankii aanu usoo dejinnay xukman xaal uu yahay xugun xugunka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey yani luqa carabi kusoo degay walain itabacta walawallaahi in itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum waxyaabaha nafsa nafsadoodu jeceshahay iyo dookooda haddaad raacdo bacdamaa jaa-aka bacdamaa kii ka gadaale jaa-aka kuu yimid adiga oo min alcilmi cilmi ah min alcilmi xaalow cilmi yahay maa laka kuuma sugnaanin adiga min allaahi ilaahi xaggiisa kaagama sugnaanin min weliyin ku ku maamulaya oo arrinkaaga maamulo walaa waaqin iyo mid ku dhowro wakadalika sidaadaas oo kale oo aan kamaa anzalnaa ilayka alkitaaba yaa moxamed sidaan adigu kitaabka kugu soo dejinnay sidaadaas oo kale ayaanu anzalnaa soo dejinnay hu qur-aankii baan soo dejinnay xukman xaal uu yahay isagoo xugun ah qur-aanku ayb xukman marka isagoo xugun ahoo dadku kala saaraan carabiyan carabi loo nisbeeyey nadmigiisa iyo sida uu ku socdo iyo habka yani nadmul aaya iyo yani waxaa la yihi aayadda nadmi nadmul aaya waxay tahay kamaa anzaltu lkutuba cala arusuli bilugaatihim fakadalika anzalnaa calayka alkitaaba xukman carabiyan qaarna saasay dhahay sidii aan kutubtii hore ugu soo dejinnay dadkii aanu kusoo dejinnay luqadooda ayaan adigana kugu soo dejinnay xukman xugun qur-aankii baanu kugu soo dejinnay xukman xaal uu yahay xugun xugunka oo carabiyan carabi loo nisbay walain itabacta qur-aanka marka qur-aankan carabiga ah ee aan hayno musxafka noogu yaallo isagaas waa kan ilaahay uu tilmaamayo rabbina uu kusoo dejiyey nebiyullaahi moxamed sal ll ly slam waana xugun aan ku kala baxayno waana sidaas ayuu u qoran yahay oo carabigaasaa lagu soo dejiyey marka carabigii barashadiisu marka waa muhim waa qodob shay diini ah mas'alo diini ah luqadaas barashadeeda si qur-aanka loo fahmo loo akriyo si saxa loogu akriyo wahaa kada walain itabacta walawallaahi yoin itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum dooqooda haddaad raacdo dooqyaalkooda dooqoodu waa badan yahay haddaad raacdo bacdamaa kii ka gadaale jaa-aka kuu yimid adiga min alcilmina xaal uu yahay cilmiga maa laka kuuma sugnaanin adiga min allaahi ilaahi xaggiisa min weliyin kuku ilaaliyo walaa waaqin iyo mid ku dhowro midna kuuma sugnaanin meeshaas marka culimada waxay u daliishadaan aayaddan inaan gaalada lagu dayo karin xurmatu mushaabahati اlkufaar gaalada ku dayashadoodu inay xaaraan tahay waayo gaaladu diin ma haystaanee ahwaa ay haystaan dooq wixii ayagu ay jeclaystaan unbay iska dabagalaan oy caabudaan ay raacaan oy ka dhigtaan cadaaladda kaasay ku sheegaan diinta kaasay ku sheegaan marka adiga haddaad raacda nebigii baa waxaa la leeyahay cid ku ilaalinaysa male iyo cid yacni ku maamulayso ogow oo ilaahay kaa celinayso de ilaahay nebiy llaahi maxamed cismow siiyey ma raacaynin innaga waa marka waxaa nalala hadlayo marka caqiidadii iyo cibaadaadkii iyo akhlaaqiyaadkii kulli in lagu khilaafo iyo habsocodka iyo caadaadka walaqad arsalnaa walawallaahi qad xaqiiqehe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul ayaan dirnay rususha oo min qablika adiga hortaa ama min qablika hortaa ayaan dirnay saasay ku fiican tahay min qablika hortaa ayaanu dirnay rusul wajacalnaa waxaanu u yeelnay lahum iyaga aswaajan xaasas ayaan u yeelnay iyo waduriyatan iyo ubad waa guursa jireen xaasas iyo ilmo ayay lahaa jireen wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin uma dhab aha umana ansaxayso an ya'tiya inuu la imaado biaayatin suuragalna uma aha inuu la imaado biaayatin mucjizo ilaa biidni illaahi ilaahay ogolaashihiisa maahani inuu ilaahay idmo idinka alla maahani likulli ajalin likulli ajali amrin arin kastaa yacni arin waqtigiisa kastaa kitaabun ayaa ahaa ayaa u sugnaaday kitaab oo meel buu ku yaallaayo waqtigiisu ou dhacay ou imaanay walaqad walawallaahi qad xaqiiqehe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul ayaan dirnay min qablika adiga hortaa ayaanu soo dirnay wajacalnaa lahum waxaan u yeelnay aswaajan xaasas iyo waduriyatan ubad marka adiga uma horreysid ayb meeshaas marka waxaa laga qaatay sunat اlambiyaa waxaa ka mida sunan اlambiyaa qofku inuu guursado oo uu markaa guurku waa ku dhowrsanayaa qofku caruur iyo ubad buu ku helayaa wamaa ilaa dalika ayb wa sunan اlambiyaa marka macnaheeduna waxay tahay ayadda maaa adigu malaa-ig kaama dhigin weyn malaa-ig matihid basharaad tahay waad guursanaysaa ambiyada kalena waa guursan jireen ilmana waa dhali jireen ayb malaa-ig maanan kaa dhigin oo aan guursanaynin oo waxba dhalaynin ma aanan ka yeelin ambiyadii ayb oo marka waxay leeyihiin yahuudi baa waxay dhaheen mushrikiintana waa la yiriye ina haada rajula ninkan laysat lahu himatun himadba male ilaa fi nisaa naaga unbaa himadiisu tahay wax kale ma male naaga badan uu leeyahay naaga unbuu guursana rasuulkay ka wadaan sala allahu calayhi wasalam aayaddaanaa soo degtaa le rusushii hore waa guursa jireen caruurna ilaahay waa xaasas iyo caruuru alla u yeelay marka isaga maa ku cusub arrintaa kuma cusba yahuud marka idinku waa taqaanaan waay oo kitaabaad akrisaan oo rusushii iyo axwaashoodii iyo siyar siirat lambiyaa siyar lambiyaa waad garanaysaan waa guursa jireen maxaa ugu ceebeynaysaan marka shay aad og tihiin ambiyadii horeba inay yeeli jireen isaga maxaad ugu ceebeynaysaan saasaa laleeyahay ayb wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin oo iskama laha an yaأtiya inuu la imaado biaayati mucjizo inuu la imaado ilaa biidn اllaahi ilaahay idinkiisa iyo amarkiisa un maahani waa rusushu waa bashar waxay rabaan lama imaan karaan inuu ilaahay u idmo maahani waqaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharu midlkum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih wmaa kaana lanaa an naأtiyakum bisulطaani ila biidn اllah idinka alla un baan idin ayaan mucjizo kula imaan karnaayo annaga iskalama imaan karno likulli ajalin likulli ajali amrin arin waqtigiis kasto kitaabun baa u sugnaaday qora yacni kitaab kitaabka oo qad katabahu ilaahay ou qoray yani lowxulmaxfuudka uu ku yaalla waqiila waxaa la yidhi likulli kitaabin kitaab kasto anzalahu llahu min asamaa'i ilaahay samada uu ka soo dejiyey ajalun waqti buu leeyahay sidaana waa loo macnay yamxu llaahu maa yashaau yamxuu ilaahay waayamxu waa tirayaa allaahu alleh maabuu tirayaa yashaau ee yashaauhu ou doonaayo wayuhbitu waa sugayaa oo waa daynayaa ilaahay wuxuu doono wa cindahu alla agtiisana umulkitaabi kitaabka asalkiisa ahaaday waa lowxulmaxfuudkii macnaa haadihi alaaya waa laysku khilaafay qaar waxay yidhaahdeen yamxu llaahu maa yashaau ilaahay wuxuu doonou tiraa wayuhbitu waa sugaa wuxuu doonana waa daayaa yacni sharaaicda waay iyo waxyaabaha ilaahay waajib yeelay wixii uu doonana waa nasakhayaa wixii uu doonana waa deynayaa aayaadka qaarna waa la waa nasakhayaa kuwana waa la dhaafaa sidaas qaar baa ku macneeyey ibnu cabaas wuxuu yidhi yamxu llaahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonou tirayaa wayuhbitu waa sugayaa ila arisqa waاlajala waاsacaadata iyo washaqaawata maahan risqigii laguu qoray waqtigii aada dhimanayso saciid iyo shaqi midaad noqonayso lama tiraayo kuwaas intaas maahane inta kale wuxuu doono waa tira alle cumar iyo ibnu mascuudna waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen yamxu asacaadata washaqaawata aydan wax kasta ilaahay wuxuu doono waa tira wayamxu اrisqa waاljala wayuhbitu maa yashaa risqiga iyo waqtiga iyo waa tiraa ilaahay hadduu doono waa wuxuu doonana waa tirayaa wuxuu doonana waa sugaa walidaalika cumar isagoo dawaafaya oo ooynaya kacbada ayuu wuxuu yidhi allaahuma in kunta katabtanii fii ahli الsacaadati faahbitnii fiiha ilaahu haddaad igu qortay ahlu sacaadada igu sug idaa wain kunta katabta calaya shaqaawata famxunii ilaahu haddaad shaqaawo ii qortan iga tir waahbitnii fii ahli الsacaadati wاlmaqfiratina igu sug fainaka tamxu maa tashaau wa tuhbitu wa cindaka umu lkitaab ibnu mascuudna sidaas oo kale ayaa laga wariyey meeshaas marka sida ugu haboon waxay tahay bacd alaahaarna waa laga fahmaa oo xadiidkii nebiga sal l slam uu yidhi man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsaa lahu aharuhu ama fii aharihi falyasil raximahu qofkii jeclaysto in yacni cumrigiisa la dheereeyo oraadkiisii marka la daahiyo risqigiisa in loo waasiciyo qofkii rabo qaraabadiisa xiriiriyo marka qaraabada xiriirinteedu haddii say macnaheed marka qofka cimri dheeriyaa laga helaa cimri dherer ayaa laga helaa cimri cumrigu sow ma aha wax laga faaruq noqdoo la qoray cimrigan la dheerayna muxuu yahay qaar waxay yidhahdeen waa la barakeyna waa loo barakeynaa ee cumrigiisu intiisi unbau ahaana loo qoray qaar kalena waxay yidhaahdeen shayga la qoray ayaa laba nooc ah almaktuubu nowcaani mid waxaa waaye looxulmaxfuudka wixii lagu qoray midna waxaa uu yahay malagga marka riximka caloosha hooyada aada ku jirtay malagga inuu wax qoraa la amray marka waxay leeyihiin qadarkaa laba marka kale oo qadar yacni kitaaba mucallaqa bishay-i mid aan waxba ku xirnayn oo maalan addoonkani waxaa la leeyahay malagga waxaa la dhahayaa qor haddii uu qaraabadiisa xiriiriyo qofkaani toddobaatan sano inuu gaarayo hadduu qaraabo goys noqdana afartan u qor midka uu noqon doono inuu qaraabadiisa gooy doono inuu xiriirin doono toddobaatan gaari doono inuu qaraabada goyn doono afartan uu ku dhimo doonana ilaahay waa ogyahay looxulmaxfuudka marka waxaa ku yaalo cumriga adee aad aadan dhaafaynin marnaba kaas marka looxulmaxfuudku takyiir ma aqbalayo midkan malagga qoraayana takyiir waa aqbali karaa waana midka shardiga la gelinayo mararka qaar la dhahayo hadduu xiriiriyo qaraabadiisa intaas u qor hadduu xiriiri waayo intaas u qor laakiin looxulmaxfuudka waa kugu taallaa inaad xiriirinaysa iyo in kale leanna sababta sida musababka loo qorayaa sababkana loo qoraa marka aayaddan iyo marka ruficat alaqlaamu wajafat isuxuf maiska hor imaanayaan wixii looxulmaxfuud lagu qoro waa sida loogu qoray meel la tiraayo waxaan kale laakiin ka sokeeya qoraalkan kale ee malaa'igta qaarkood iyo la amraayo inay wax qoraan ayaa shardi tacliiq ayaa la gelin hadduu saas yeelo intaas u qor hadduu yeelin intaas u qor laakiin midka uu yeelaayo ilaahay waa ogyahay looxulmaxfuudkoona ugu yaallaa sidaasna marka qaaraa dhaho yamxu llaahu alla waa sugayaa maa wixii yashaau uu doonayo wayuhbitu waa de yamxu waa tirayaa allaahu alla maa wixii yashaau uu doonayo wayuhbitu waa sugayaa oo waa deynayaa ay maa yashaau wuxuu doonayo wacindahu wacinda allaahi alla agtiisa umulkitaabi ayaa ahaaday kitaabka asalkiisa oo lowxulmaxfuudkii waimaa nuriyannaka bacd aladii naciduhum ow natawafayannaka waimaa haddii nuriyannaka aanu ku tusno adiga bacd aladii kii qaarkiis naciduhum aan u yaboohayno ayaga ow amase natawafayannaka aan ku oofsanno annagoon ku tusinba aan ku oofsanno fa innamaa wax kale ma ahane calayka adiga korkaaga albalaaqu gaarsiina ah wa calayna annaga dusheennana alxisaabu xisaabaa ah markaa nebigu waxaa leehi sal l slam waxaan ku yaboohayno kuwan mushrikiinta inaad ka adkaato ood ka guulaysato haddii aan ku tusno wax ka mid a ama aan ku oofsanno annagoon ku tusin ood hor dhimata adiga mar walba adiga muhiimadaada inaad dadka diinta gaarsiiso waayo waana gaarsiisay annagaa xisaabta ay noo taallaa waimaa nuriyannaka waimaa haddii nuriyannaka aan ku tusno adiga bacd aladii kii qaarkiis nacidu aan u yaboohayno hum iyaga ow amase natawafayanna aan oofsanno ka adiga aan ku oofsanno oo aanan ku tusin waayo macnaha fainamaa wax kale maani calayka adiga korkaaga albalaaqu gaarsiina ah wa calaynaa annaga dusheennana alxisaabuga ah awalam yarow miyaynan arkin annaa annaga na'ti inaan u imaanayno alarda dhulka nanqusu xaal aan nuqsaaminayno haa iyada min atraafihaa aan ka nuqsaaminayno darfaheeda iyo geesaheeda wallaahu alla yaxkumu waa xukumayaa laa mucaqiba ku cirbiyaa lixukmihi uma ahaanin xukunkiisa wa huwa alle sariicu lxisaabi xisaabtiisu ku ay degdegayso awalam yarow miyaynaan miyaynan arkin annaa annagu na'tii inaan u imaanayno alarda dhulki inaan u imaanayno nanqusu xaal aan nuqsaaminayno annagoo nuqsaaminayno nanqusu marka jumladan waxaa laga xaaleynaa faacilka na'tii waa laga xaaleyn karaa min faacili na'tii ama mafcuulkeeda alarda ayb na waa laga xaaleyn karaa dhulkaan u imaanaynaa xaala yacnii xaal aan nuqsaaminayno min atraafihaa darfaheeda aan ka nuqsaaminayno ayb marka darfaha laga nuqsaaminayo maxaa laga wadaa laba tafsiir unbaa ugu muhiimsan tafsiirka koowaad wuxuu yahay dhulkii baan marka kusoo yaraynaynaayo hadba magaalo sida loo qabsanayo mid kale la qabsanayo mid kale la qabsanayo waa ku yaraanaa dhulkii marka igan ayb macna marka sidaas weeyaan akaru lmufasiriin calى ana almuraada minhu fatxu diyaar fatxu diyaari shirki mushrikiintii degmooyinkoodii meelihii ay deganaayeen baa marba mid la qabsanaa marka waa soo yaraanayaa sooma dhulkiibaa ayaga ka nuqsaamaya marka macno saas kaasay u badan yihiin culummada macno labaadna waa jiraa oo cataa iyo ay ku macnaynayaano nuqsaanuhaa mowtu lculamaa dhulka ardada waa la nuqsaaminaa macnaheeda waxay tahay culimadii baa la oofsanaa waayo oo culimmada dhimashadooda waa kulamaa caalim dhinto dhulkii wax weyn xidig weyn oo lagu iftiinsanayaa ka baxay meeshaas ayb macnahaasna marka macno lagu cadaa iyo jamaaca min almufasiriin ay ku micneeyeen waay baqawina wuxuu daba dhigay xadiidkii nebiga sal l slam ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid ou addoommada ka siibaayo walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa ayuu ku qaadaa xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa uusan caalim baaqi yeelin ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadka madax diimeed jaahiliinay samaysanayaan fa su-iluu waa la weydiinaa fa aftow bigayri cilmin bay ku jawaabayaan cilmi la-aan fadalluu waadalluu waa dhumeen dadkiina waa dhumiyeen ibnu mascuud wuxuu yidhi calaykum bilcilmi war cilmiga ogaada qabla an yuqbada intaan cilmiga la qaadin wa qabduhuna dahaabu ahlihi cilmiga in la qaadana dadkiisa oo taga waay caliy bnu abi aalib radia allahu canhuna waxa uu yidhi inamaa mathalu lfuqahaa ka mahali اlakufi idaa quطicat kafun lam tacud wuxuu leeyahay marka fuqahada tusaalahoodu wuxuu yahay gacantan haddii gacanta la jaro ma soo noqonay ma soo dhalanay waa maya taas waa kaa tagtay wixii aada qabsanaysa marka gacanta kale aad ku qabsanaysaa gacantaas haddana markay jaranto ma soo laabanayso wixii aada qabsanayd inaad hahaabato ayay noqonaya waxaa hadda annaga aan ku jirna hahaabkaas waayo culimmadii waa tageen dadka cilmiga badnaa xigmadda badnaa waxaanu cilmiga noo soo diyaariyey waa tageen hadda lafteedana marka marba marka ka dambeysa markuu qof caalima uu tago bulshada marka waxaa gelaysa nuqsaan aada u weynaa gelaysa marka culimmada in la sharaysta ma aha dadka culimmada dadka ugu akhyaarsan dadka waaye ummad hadday culimmadoodu hallaawdo caamadooda ma fiicnaa karto dadka marka dadka iyo culimmada isku diro oo qabadsiiyo bismi diin isku qabadsiiyo weliba mufsidiin waaya dhulka fasaadinaysa oo yidhaahda marka yacni culummona ma jirto culummo idiin joogto ood maanta diin ka dhegaysataan ma joogto ee marka yacni dadkaan cilmiga lahaynow iska socda dhaqaaqa ninaan cilmi lahayn marka haddaad adigu dhaqaaq dhahdo xagoo u dhaqaaqaa marka ma wuxuu u dhaqaaqayaa dhinac yacni wax hagaajin mase wuxuu u dhaqaaqaa dhinac wax hallayn hadde jaahil ninkii wax u dhiibo ama qof ou og yahay ilaa dadkii culimmay waxau u kala saaraa dad kale wixii aan culimo ahayn waa caamo hadii marka caamadii la yidhaha idinka socda hortiina ku dhaqaaqa hortiina ku socda markaa dadkaasi say wax u islaaxi karaan kuwii wax islaaxi lahay hadday xumaadeen kuwii ayagu aan islaaxii aqoonin say u fiicnaanayaan marka ilaa culimmada ma isku raacayaan wax qalada sideedaba haddii qaar ay xumaadaan kuwa kuwa unbaa fiicnaanaya laakiin dadka in la yihaaha culuma maba qabtaan iska jira culimmada waayo kuwa idin khayaanayo hadalkaas marka hadal waxaa weeyaan u dhammaanayo fasu-iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu waxaanan aragnay taa intaan kolley joognay ma badna annaga adduunyada waxaan aragnay dad badan oo saas un culummo afka ugu taagayey oo diin la-aan ka dhaxlayaan aragni oo qaarkood maanta ay magaaladan wareegayaan iyagoo wax waalan aada moodid waxba laga dheefi maayo weliba yacni markaad culimo dhammaantood afka kusii ballaariso weliba marka ilaahay meeshaan marka aayadani wuxuu leeyahay awalam yarow anaa naati larda nanqusuhaa min atraafihaa dahaabu lculamaa lagu fasiray marka wallaahu alla yaxkumu uu xukumayaa laa mucaqiba ku cirdhiyaa lixukmihi xukunkiisa uma uma sugnaanin uma ahaanin wahuwa alla sariicu lxisaabi xisaabtiisa kuway degdegayso waqad makara aladiina min qablihim falilaahi lmakru jamiica waqad xaqiiqa ahe makara aladiina kuwii way shirqooleen min qablihim iyaga ka horreeya ayaa rusushoodii bay shirqooleen loo diray falilaahi alla unba u sugnaaday almakru shirqoolka jamiican xaal uu yahay dhammaantiisa ay falilaahi jazaau makrihim ayaa u sugnaaday makrigoodaas abaalmarintiisa yaclamu alla waa ogyahay maa aladii kii taksibu ay taksibuhu ay kasbanayso kullu nafsin naf dhammaanteed waxay kasbanayso alla waa ogyahay wasayaclamu lkufaaru gaaladuna way ogaan doonaan liman cuqbadaari liman axadka ay u sugnaanayso cuqbadaari daarta aakhiro cirib dambeedkii ciribteeda san wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lasta ma tihid adiga nebi moxamedow mursalan kula diray ma tihid bay dhahayaan qul waxaa tiraa kafaa billaahi allah ku filan kafa llaahu yacni allah ku filan shahiidan markhaati ahaan ilaahay baa ugu filan markhaati beynii aniga iyo aniga iyo beynakum idinka dhexdiinna oo markhaati idiin noqdo iyo waman ayaa ku filan axad cindahu agtiisa cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisa oo ahaaday qofkii kitaab cilmigiisa yaqaanana markhaatiyu iigu filan yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin